wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa sheegtay in ay tirada ardayda ee dugsiyada sare iyo dhexe ay kordheen sannadihii ugu dambeeyey marka la eego tirada ardayda ee fadhiisatay imtixaanaadka afartii sano ee ugu dambeeyey sida uu sheegay guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax faahfaahinta korodhkaasi waxaa uu warbixintan ka soo diray wariyaha v o a magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle
gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax ayaa u sheegay warbaahinta sida ay muhiimu tahay in dib loo eego sannadihii ugu dambeeyey koror ama hoosu dhac wixii ku yimid ardayda imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee somalilan u fadhiistay guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax ayaa istul taagay kororka ardayda guud ahaan tirada ardayda imtixaanaadka u fadhiistay dugsiyada dhexe ee somalilan laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii marka si kale loo eegana waxay noqonaysaa afartii sannadood ee ugu dambeeyey oo ay guudmar ku sameeyeen waxaana uu sheegay daa'uud axmed faarax guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan in koror hablaha iyo wiilashuba ay jiraan marka la eego tirada ardayda ee sannad kasta waxaan jecel oo keliya inaan dareensiiyo qaranka iyo dadweynaha iyo ciddii danaynaysaa kororsiimo miyay sameeyeen ardaydu mise hoosu dhac bay sameeyeen laba kun iyo sideed iyo toban laba kun iyo sagaal iyo toban ragga ama labka imtixaanka galay waxay ahaayeen laba iyo toban kun afar boqol iyo toddoba arday waa fasalada sideedaad disiga galay ama femaileka galayn waxay ahaayeen sideed kun shan boqol iyo toddobaatan totalka guud sanadka ardayda inoo fadhiistay imtixaanka wuxuu noqday sagaal iyo toban kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatan waa sanadka sanadugsiyeedka sideed iyo toban sagaal iyo toban sanadugsiyeedkii ku xigay oo ahaa sagaal iyo toban labaatan miyay kordheen mise hoos ba u dhaceen weeyi kii hore waxaynu ku haysanay koob iyo toban kun iyo hodhodho kan waa wiilasha waxay noqdeen laba iyo toban kun iyo shan iyo toddobaatan arday habluhuna maxay noqdeen sagaal kun iyo kow halkaa markaa waxaa kaaga soo baxay tirada guud halkay sagaaliyo tobanka kun iyo sideed boqol iyo toddobaatan ka ahayd tii hore koob iyo labaatan kun iyo lix iyo toddobaatan arday halkaa markaa waad karaysaa kororsiyi baa soo korodhay ardaydii wiilal iyo gabdhaba sanadkii ku xigay labaatan koob iyo labaatan waxaa iyadana korodhay halkii labaiyo toban shan iyo toddobaatanka ay ka ahayd waxay noqotay labaiyo toban kun saddex boqol sagaaliyo soddon wiil habluhuna ama gabdhuhuna waxay noqdeen sideed kun sideed boqol sagaaliyo soddon halkay ka ahaayeen sagaal kun iyo kow markaa sanadkaa hiniq yar bay habluhu hoos u dhaceen koob iyo labaatankii sana dugsiyadii koob iyo labaatan labiyo labaatan halkay ka ahayd labiyo toban kun saddex boqol iyo sagaaliyo soddon weli wiilashii way sii kordhayaan waxay noqdeen labiyo toban kun sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatan hablihii way iyaguna eesh calaa intii way soo kabteen waxay noqdeen halkay ka noqdeen sanadkii hore hoos sideedda ugu yar dhaceen toban kun boqol iyo labaatan maasha allah way soo kordheen afartaa sanaba waa afartii sana ugu dambeeyey tiradu waxay noqotay totalka guud shan iyo siddeetan kun laba boqol sagaaliyo toddobaatan arday kaasi waa kiisii dhexe geesta kale waxaa isaguna faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda afartii sannadood ee ugu dambeeyey u fadhiisatay imtixaanaadka dugsiyada sare ee somalilan wiilal iyo gabdhaba madaxa waaxda isgaadhsiinta iyo xogta imtixaanaadka ee xafiiska imtixaanaadka sacad cabdi xasan waxaanina xasuusin doonaa afartii sanne u dambeeyey tirada wiilasha iyo gabdhaha ee dugsiyada sare ka baxay sanadkii waxaa ka baxay konton iyo laba wiil halkay habluhu ka ahaayeen afar kun iyo sagaaliyo siddeetan hablood sanadkaasi si guud ardayda dugsiga sare imtixaanka inoogu fadhiisatay dalka oo dhan waxay ahaayeen toban kun iyo koob iyo afartan arday sanadkii ka dambeeyey oo ah kii karoona oo caqabadana badani jireen ardaydu aad bay u soo korodhay tirada wiilasha inoo fadhiisatay sagaal iyo toban labaatan dugsiga sare waxay ahaayeen wiilashu lix kun laba boqol siddeetan iyo sagaal wiil habluhuna waxay ahaayeen afar kun afar boqol iyo soddon iyo lix gabdhood markaad labada dhinacbaa eegto kororh baa jira tirada guudna sidaas sile ardaydu way kororhsayin wax ku siman toddoba boqol oo arday baa soo kordhay markaa sagaal iyo toban labaatan tirada guud ee fadhiisatay wiilal iyo gabdho marka la isku daro waa toban kun toddoba boqol labaatan iyo lix arday oo dalka oo dhan ku filiqsan alxamdulilah sanadkii ka dambeeyey labaatan koob iyo labaatan iyaguna wiilasha iyo habluhuba sidii sanadadii hore ay usoo kordhayeen ee waxbarashada dugsiga sare looga baxayay looga qalinjebinayay wiilasha u fadhiistay sanadkaasi waxaahayn toddoba kun iyo sagaal iyo toban wiil halkay habluhuna ka ahaayeen afar kun sagaal boqol iyo labaatan shan boqol wax ku dhowdhowba hablaha kordhay inamadana wax ku dhow sideed boqol baa kororsan tirada guud ee noo fadhiisatay hablayeennamana waxay noqdeen koob iyo toban kun sagaal boqol afartan iyo sideed arday sanadkii u dambeeyey ee kan u dambeeyey imtixaankaanu qaadnay iyaguna sidaasi legba korodhku uma sanadba sanad ka dambeeya soo tarayaa sanadkan koob iyo labaatan labaiyo labaatan waxaa inoo fadhiistay siddeed kun laba boqol iyo labaiyo lixdan wiil halkay gabdhuhu ka ahaayeen lix kun iyo saddex iyo siddeetan hablood waa insha allah laba kun oo hablood wax ku dhowdhowba iyaguna sanadkaasi soo kordhay oo imtixaanka u fadhiistay oo dugsiga sare inay ka qalin jebiyaan loo sertifigareeyey tirada guud ee sanadkaasi iyad noo fadhiisatay waa afar iyo toban kun saddex boqol afartan iyo shan khadar maxamed cakuule v o a